wasiirka dibudejinta iyo arrimaha bini-aadanimada somalilan ayaa deeq biyo ah gaarsiiyey kaamka baarakacayaasha naasa hablood e u c kaamka naasa hablood ee magaalada hargeysa ayaa baahi badan u qabay biyaha la gaarsiiyey waa kuwaan qaar ka mid a dadkii ku sugnaa kaamka ee biyaha la gaarsiiyey dhibaato badan baan haysata dee inaad na ogaataan baan doonayna madaxiina imijiina allaha raajin waxaannu kaa codsanaynaa wasiir in waxa keliya aad maanta noo qabataa aanu noqon waxaannu cunnee meel aannu degno oonu dad muwaadiniinabaa noo xaqula dalkooda inay meelay degaan ay ka helaane in aannu hello dibudejin ayaannu kaa codsanaynaa wasiir barye daraja wahay kuwar allaho cumrigaagu dheerada ciiltirow asihisbaanku barya ee caafimaad kuwar
baahidooda iyo wallaahi darxumadoodu aad bay u fara badantao xitaa dadkaasi musqulo male intaas cadadkoodu leegi xaafaddan waa xaafad aad u danyara dadka jilacsana ku badan yahay waxaan rajaynayaa wasiir inaad ku soo badiso socodka iyo cagta hadalde magaranasa ku shaqaynaynaa madaxweynaha cusub fakarkiisii ku shaqaynaynaa waanu soo booqannay waxaansbal adeerna wax biyaanu in biyaanu idiin sidnaa biyahana waydii keenna wigii mar waydii keenaynaa waydinka warhaynanaa haddaa rarkana waydii hawlgelaynaa anu dowlad cusub baanu nahay waynla shaqaynaynaa wixii tamarta iyadaa waynla shaqaynaynaa dhulkana maayarkaanu iska kaashananaa maayarka baanu iska kaashananaa sidaanu ii rari lahayn falogeed baanu qabananaa wixii hay-adahana waa la qaylaynanaa dowladdu waxayna tartoo diyaar bayna la tahay nolosh waxaanse u kuurgala waanu cusubnahay waxaanse balta u kuurgala noloshooda waayahooda waxay qabaan baahidooda intaasaan u soconi warkiina waa noo sheegteen baahidiina waa noo sheegteen noloshiinna xaaladdiinna waxa ku sugantihiin annagoo dee madaxweynihii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xilka loo magacaabay ee aanu nahay caawiyaashiisii xilkii noo magacaabay inaan waajibaabka iyoaan gudanno inaan inla kuulgaro noloshiina ogaanno caafimaadkiina ogaanno waxa ku sugantihiin ogaanno baahiyihiina ogaanno oo aanu markaa dib ugu noqonno wixii magaranaysa dareenkiinna iyo wixii baahiyihiinna aanu dib uga jawaabno sidaasaan u soconnay qofka haddaad barakacayaasha iyo dee magaranaysa aad ogaan dee xaaladahooda dee kama jawaabi kartid si aanu xagga xukuumadda iyo xagga hay-adahaba hay-adaha caalamigaaba aanu fariin ugu diro waxa ku sugantihiin waxa baahidiinna
si kastaba deekhdan biyaha ah ee la gaarsiiyey dadka kunol kaamka naasa hablood ee e u c ayaa ka faa'iidaystay iyadoona baahi weyn ay u qabeen